tababarkan waa iyo waxqabanqaabiya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda koonfur galbeed ayay qayb ku yihiin taageerowka mashruuca hay-adda world vision iyo shirkadda duniyo ayay qaadatay hegista tababarka iyo biyowka qalabka daawooyinka iyo weliba lahkagabagabeeyey degmada ceelbirta ee gobolka bokola tababarka iyo weliba uuse dareeray sadamaal mooda iyo weliba hiraya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada ceelbirta tababarkun iyo weliba la kabaraayay dhaqaatiirta iyo xirfadlayaalka ka shaqeeyeen xanaanada xoolaha farsamooyin casri ah daryeel iyo caafimaadka xoolaha welibana ku qeyb galaya xirfadlayaal oo lagu shalsheeniya deegaanada iyada caata iyo degmada ceelbirda munaasabada hiritaankii weliba ku hadalaya cabdirasaaq mire xaashi oo ku dareeriya shirkada duniyo oo faahfaahin kubiya walyaawalan ku hadalaya tababarkuna shirkadda dunya ahaan qaybteeda marka la fiiriyo sow sheegay saadisaar waxaan leenahay anigu tababarka iyo dhinaca kordhinta aqoonta iyo wixii kale aan ka awoodno korbaadista tayada dawada waxaan muhiimadda rabnaa in ay tahay shaqo abuurka laga sameynaya meesha uu yahay inaan u baahannahay annaga markaan la fiiriyo tababar ahaan horta dadku way kala duwanaan doonaanoo dee qof walbaba marxaladuu ka jooga hadafka ama tababarka uu leeyahay bad waa dad maaragtay experti ah waqti fiican ka soo shaqeeyay tababaro fiicanna qaatay dadna waa dad waxoogaa weli wax uga bilaaban yihiin laakiin ay hadda u baahan yihiin inay maaragtay waqti fiican qaataan oo tababarkii sii xoojiyaan dadka maaragtay la arko howlkarnimadoodu annaga waxaan insha allahu awood u saaraynaa inaan tababarkooda gaarsiino inay noqdaan dhaqaatiir ama dad howlwadeenno caafimaadka xoolaha ah oo khibrad u leh inay la macaamilaan xaaladaha kala duwan xoolaha markaan hadda anigu joogno tababarka waxaan joognaa maanta see loo duraa iyo xaggeen ka durnaa laakiin xooluhu markay marayaan soomaaliya maanta horumar fiican ay joogaan neefka geela neefka ariga ama neefka lo-da xoolaha aan dhaqanaaho in baahi kasta ou qabo lagaa qabtiri karo hadaad social media ka fiirsateen neef geela oo dhali waayey oo gees laga jeexay oo ilmihii c section ahaan looga soo baxshay aa ka jira dalka soomaaliya qaybo ka mid ah taasna waa nooc horumar ka mid ah macnaheedu waxa waaye qofku inuu la macamili karo neefkan xaalad kastoo ku jiro neefkan waa fuuq baxay inaan faleynba soo qaato fuuq cilil u samay karo neefkan waa dhaawacma inaan tuli karo neefkan waa dhali waaye inaan ilmihii ka samay karo qashin baa calooshiis ku jira inaan kasoo bixi karo isagoo nooloo caadiyo sidii bini aadamkii operation loogu sameeyo oo duurka mari karo neef caadi noqon karo mustaqbalka anoo kumidee dhaqaatiirtii ku faa'iidaysatay tababarkun iyo ku hadlanga walyaabayo baradanga muddada tababarka dareeriya yaa laynaga rabaaya horta aan shaqayno wixiinayna baray iyo waxaan sii naqaanada ani wuxuu ku jiray dhaqaatiirta hore ee ilaa suwaalbo iyo aysaaf sii taaba soo taabatama ku jiray aniga ninkii iga horreey ragga iga horreeyey rag badanoo saasaana meesha fadhiya deegaanka in badan baa ka shaqeynaa hadda maanta waxaan u ballansanahay nin inuu bajaaj igu qaado oo meel ilaa soddon kilomitir joogeen aan uga soo daaweeyo oo asigu daawada uu garanaya lacaguna siinayn uu leeyahay kaarigeel ii daaweyn oo maxaan ku dhahay markaan usoo daaweyn kadib uu haddana isoo celinayuun yaan maanta hadda ka ballansanahay maanta waan ka ballansanahay waxaan idhi howl baan ku yiri jiraa nabaya waxaa la rabaa dhulkeennii inaan u shaqayno dadkeennii inaan u shaqayno anaga qaybtan aato ayaan ka dhimaanay waxaan ka faydasanaynay tababarka muhiim u ah deegaanka kaasoo aad aan u rajeyn doono inuu noqon doono mid mar ari doono annaguna cilmigii iyo nadaamkii juhdii madageliyey kuwa deegaankoodii dadkooda ooga faa'iideeyo insha allah inay noqon doonaan aada u rajeynaya howlahaasi waa dhamowlika waxaana insha allah in laga gaaro higsi macquul oo la taaban karo juhdi iyo maganaysa maskax xanaan la geliyo